gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa maamulka degmada masaajidka cali gaduud ku wareejiyey deeq gargaar oo loogu talagalay dadka ku nool magaalada iyo deegaanada hoos yimaada ee gobolka shabeellaha dhexe deeqdan oo ay sideen laba iyo toban gaari oo kuwa xamuulka qaada ayaa ka kooban noocyada kala duwan ee raashiinka dhar iyo teendhooyin gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa ka waramaya waxyaabaha ay ka kooban tahay deeqdan annaga ka sadma ahaan waxaan maanta halkan kugula wareejinaynaa labaiyo toban baabuur oo wado raashinka noocyadiisa kala duwan iyo hoy intaba kaliya ma ahan inay raashinka noocyadiisa kala duwan wadaane hoyna way wadaan oo waxay wadaan dhar iyo mataqaana waxay wadaan alaab loogu talagalay in guryaha degdega laga samaysto mudana guddoomiye soo dhowow waxaan rabaa inaan kugu wareejiyo waxaan runtii kugu ammaanayaa shaqada culus ood ka haysid degmadan iyo iyo inta ku hareeraysanba oo shaqo xoogan aad uga jirtid gudoomiyaha degmada masaajid cali gaduud ee gobolka shabeellaha dhexe saylax cumar xaayow ayaa ka mahadceliyay deeqdan kala duwan ee lagu wareejiyey runtii waxaan ka mahad celinaynaa raashinka gargaarka oo ina soo gaarsiiyeen maadaaman ay tahay xilligii aan ugu baahi badnayn maanta ay tahay oo abaar iyo colaad ay isku qaanarsameen sidaas darteed waxaa mudane gudoomiye waa kaa guddoomay raashinka gargaarka oo aad la soo gaartay dadkan tabaalaysan oo colaadda iyo abaarta ay daashadeen mar labaad inta aad wakiilka ka tahay oo dowladda qaranka iyo midda macal isteedkana waa u hadcelinaya hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa muddooyinkii ugu dambeeya deeqo kala duwan u dirtay gobolka shabeellaha dhexe si loogu caawiyo dadka colaaduhu saameeyeen